أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusa ka idiin haysa kuwada ugu doorka roon waxaa ka mid ah askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maxkamadda ulaasaamiga ee baay ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada bolofuulay ee wilaayadaas mujaahidiinta alqaacida ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen dalka maali ardayda madrasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhaxulle ee wilaasaamiga ee bakool wilaasaamiga ee ged ayaa soo gebagabaysay xamlada dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo ka socotay degmooyinkii deegaanada wilaayadaas jabhad ka dhanaa maamul goboleedka shaadala dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa looga dhawaaqay gobolka awdal xilli uu sii kordhaya mucaaradada uu la kulmayo maamulkaas askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed howlgalladani oo isugu jiray dagaallo toosa howlgallo qorshaysan iyo qaraxyo waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose banaadir baay bakool jubbada hoose iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada afgooyey waxay ku dileen askari ka tirsanaa booliiska riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray xasan dabanow isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu ilaa afar qarax la beegsadeen kolanyo kufaarta afrikaanta ah oo ka baxay deegaanka number lixdan kuna sii jeeday deegaanka buufow qaraxyada waxay haleeleen askar infantary ah oo gaadiidka ka horreysay waxaana jira khasaaro bakhti iyo dhaawac isugu jira diyaarad erokobtar ah ayaa goobta soocaga dhigtay oo halkaasi ka daabashay askarta bakhtiga iyo dhaawaca noqday banaadir howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybta qudaarta ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari murtad ah waxayna ka furteen biskoolad uu ku hubaysnaa bay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee buundada deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dhimashadu waa lix askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa sagaal askari oo isla maleeshiyaadka ridada ah mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee degmada lafey baktigu waa laba askari oo kenyaati ah dhaawacuna waa saddex askari oo isla saliibiyiinta kenya ah isla gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka goobaha ee hoostaga degmada baasana inta dagaalka uu socday waxa uu dab qabsaday qaybo ka mid ah xerada la weeraray howlgalladani ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee kenya waxay qayb ka noqonayaan weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareecala dirarkaha kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga jasaaka allahu khayran walaalka yaasir maxkamadda ulaasaamiga ee baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada boolofulay ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen abu xasaan
halkan waa fagaaro ku yaala degmada buulafullaay gelinkii dambe ay shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiin ah oo isugu jiray rag dumar caruur iyo waayeelo kuwaas oo u soo daawasho tegay xad ka mid a xuduudda alleh goobta xadka uu ka dhacayay aad ayaa ammaankeeda loo adkeeyey waxaana la arkayay ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee baay iyo ciidamo kale oo gaar ah oo goobta ku sugnaa kuwaasoo ammaanka sugayay dhanka kalena ilaalinaya nidaamka iyo kala dambeynta xadkan oo ahaa xaduridda waxaa lagu fuliyey laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ciidamada towxiidka ee wilaayada islaamiga ee bay ay gacanta kusoo dhigeen iyagoo si dhuumaalaysiya ugu socday magaalada caasimadda ah ee muqdisho mid ka mida askartan waxaa lagu magacaabi jiray xasan guduud oo isaaq waxa uu ahaa soddon iyo kow jir ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan maamulka ridada ee koonfur galbeed waxa uu ka tirsanaa muddo toban sano ah isagoona kasoo howlgalay deegaanka goofguduud buurey iyo degmada diinsoor oo ka wada tirsan wilaayada baay askariga labaad waxaa lagu magacaabi jiray aadan kaalmow ibraahim waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan waxa loogu yeeray federaalka waxa uu kasoo howlgalay wilaayada galgaduud muddo sanad iyo dhowr bilood ah ayuuna la shaqeynayay maleeshiyaadka murtadiinta isagana ciidanka mujaahidiinta ayaa soo qabtay isagoo si dhuumaalaysi ah muqdisho ugu socdo ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka murtadiintan lagu laayay buulo fullaay xukun kow falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil haduriddo ah maraajicda loo oskaday xukunkan qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت نكوت وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمعرق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحا كسكنا ذي قرال كودا وبالله توفيق haddana xukunkii waa la fulin karaa maaha markii ugu horreysay ee fagaarahan lagu toogto maleeshiyaad murtadiinna waxaana fagaarahan uu ku caanbaxay in madaxa looga jaro jawaasiista iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee gacanta lagu dhigo iyaga oo nool kuwaasoo madaxa looga jaro fagaarahan jasaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasaan mujaahidiinta alqaacida ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar qorshaysana ay ka fuliyeen dalka maali tafasiisha warkaasi waa kan walaalkan nuur cali warsame abuushiiba mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey howlgal nouci ah ee ciidamada inqimaasiyiinta mujaahidiinta ay ku qaadeen garoonka militariga ee sida aadka loo ilaaliyo ammaankiisa ee ku yaala magaalada bomaako ee caasimada dalka maali war-saxaafadeed ay faafisay mu'asasada alzalaaqa ayaa lagu sheegay in howlgal inqimaasi oo qaatay muddo sagaal saacadood ay ciidamada mujaahidiinta ku galeen saldhigga ciidamada cirka ee midbukeyta ee caalamiga ah iyo akademiyada tababarka ciidamada maali ee lagu magacaabo falaaji ee ku yaala caasimada maali ee bomaako howlgalkan waxay mujaahidiintu shaaciyeen inay allah fadligii ku dileen sidoo kalena ku dhaawaceen boqolaal askari oo murtadiinta maali ka tirsan waxaa mujaahidiinta inqimaasiyiinta ahaa uu suura gashay inay gebi ahaanba burburiyaan lix diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay ka mid tahay diyaarad nooca kuwa duulyaha aan lahayn iyo afar diyaaradood oo kale oo ay qayb ahaan u burburiyeen mujaahidiinta waxay sidoo kale si dhammaystiran ay u gubeen tobanaan gaadiid ah oo ay ku jiraan oo kuwa gaashaaman iyo saanid militari oo xoogan oo gudaha goobaha la beegsaday yiilay war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in dhowr iyo toban mujaahid oo inqimaasiina ay ka qayb qaateen howlgalka waxay jamaacada nusratul islaam sheegtay in weerarka uu ahaa mid loogu aargudayey dadka muslimiinta ay xasuuqyada ku hayaan murtadiinta maali iyo murtasaqada ruushka ee fagner mu'asasada zalaaqa waxay sidoo kale faafisay sawirada ciidanka mujaahidiinta ee ka qayb qaatay howlgalka nowciga ah weliba iyaga oo ku sugan dhismayaasha ay beegsadeen waana mid ka mid ah howlgallada fariidka ah ee lagu beegsanayo murtadiinta maali jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba ardayda madrasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wulaasaamiga ee bakool walaalkeen cabdiqani maxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون
waxa uu ahaa bandhig si weyn u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha islamarkaana ay sameeyeen ardayda wax ka barata madarasada alqamar ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool kadib munaasabad ka dhacday bartamaha magaalada buurdhuxunle munaasabada oo ay kasoo qaybgaleen culimo salaadiin waalidiin iyo boqolaal isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ayay ardaydu kusoo bandhigeen culuum kala duwan oo maadi iyo sharci isugu jira waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ayaana si weyn ugu riyaaqay بعد الحمد نشكر الله تعالى على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان والجهاد ونشكر أيضا مكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين الذي يبذل جهوده في أقصى غاياته لنرتقي إلى مستوى الأعلى من التعليم ما الأمراض التي يمكن أن تصاب الأذن؟
يمكن أن تصاب الأذن أسباب الأمراض منها ثقب طبلة الأذن الذي ينتج من تنظيف الأذن بواسطة آلة حادة كيف تحافظ على سلامة الأذن نحافظ على سلامة الأذن بأشياء عديدة منها تنظيف الأذنين من أوساخ من منديل نظيف غير ملوث عدم تنظيف الأذن بإدخال طرف حاد فيها كالدبوس والقلم بسات برمبرو بدر بسكين بال بسل بمبرمو بوت بعر بوفين بكير باستو بريس بتاتو برندو بكيلة بندق ترك تبلو تفاح تكة تاكسي تلفون تلاو تونجي تلفشن تلمان تمير ترام تندو ترموز تماندو تون جير malaaqmayow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada buurdhuxunle ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarasho ee ay ku tallaabsatay madarasada isagoona ku dhiirigeliyey macalimiinta iyo ardayda inay sii labalaabaan dadaalkooda anoo ka hadalaw afkinu qabada reer bokool khaasatan reer adam jazakumullahu khayran alena ee arun eed inka faraxsagna eedna in faraxad geliidi eed iyo eedna manaha bulshadii qiima an lahaati ya geeki antu ku dareemo hayna walaal habanna ki kulli eragaaseen ee dadaalkaasna jazakumullahu khayran alena ee walin baahnaayo manaha anil hasaar gobolka anil ha ku saar masan hayna ee degmada la ha ku saar taas may buaha wal eed iyo eed khayre eed ansheenaasugu may bali dardaaramey macalimiinta ee awalan ilaahay kitaabshiyadaad baro haytan sabar badan aniisan muujidaan ee may balena aniisan dhabar adeegdan sahtaban dhabar adeegdan ka sabartan macalimiinta taasaan lahaa ardayda iyo naftirsho inay juhdi biyaan ugu dambeyn waalidiinta ayaa dhankooda si weyn kaga mahadceliyey mujaahidiinta iyo macalimiintii usoo dhabar adeegay in ubadkooda heerkan ay soo gaaraan may mahadiyaane walaalo maanta ilaahay subxaana wa tacaala manhajii niinka gurmudeenno ardayda oo isan argaasanno maanta aqoontiyo fasal koowaad laku bilaawo ilaa lixaad bandhikaayen walaay macalimiintii baren ha bandhikaay walaalihii juhdigaas higa maaliyad ahaan oo laku warqaba eh higa walbarashadiyo langhagarbaha eh juhdigaas geliyeen walaalaha harakada shabaab almujaahidiin kama hasanyin dhammaantiyo buuruhunle maanta walaalaha ka bandhikay ardayda eed iyo eeda lanka ta'athuri diinkii ilaahay iyo walila fahamsiiyey oo kheyr ah oo wanaag ah oyoo maanta ha bandhigeen eed iyo eeda aragday yaa anjeelani anka faraxani haddii waalidiin ana madarasada alqamar oo ay wax ka bartaan boqolaal arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa haatan laga dareemaya horumar waxbarasho oo aad u ballaaran kaas oo bacdallaahi ku yimid in la helay manhaj saafi ah oo ku salaysan diinta islaamka jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani wulaasaamiga eegada ayaa soo gabagabaysay xamilada dacwiga ee shaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo munaasabadan oo si heersara loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo xiriyey xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ka socotay degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada kelima towciya halkaasi ka jeediyey sheekh maxamed bishaar oo kamid a culimadiinka soomaaliyeed waxaan ummad muslimiinta ah si guud ahaaneed aan maaragtay maxaan ku rahdaa ugu dardaarmayaa si gaar ahaaneedna geeska afrika ummadda ku noole muslimiinta midab kastoy leeyihiin luqad kastoy ku hadlayaan si khaas ahna ummadda soomaaliyeed aan maaragtay maxaan ku rahdaa aan ku boorinayaa alrujuucu ilaa kitaabi illaahi caza wajal wa sunnati rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u noqdaan oo ay maaragtay maxaan ku rahdaa een ka diin dhigtaan xiritaanka xafladda xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haruun ugaas kabeesha horaarsame ugaas cabdinaasir ugaas kabeesha urumidig nabadoon xareed maadey nabadoon kabeesha ibraahim xamladaas irshaadul umma ilaa sabiil irshaad oo gobolka annaga ka socotay insha allah marka annaga odayaasha nuqubada gobolka ah waan soo dhoweynay waan qaadanay dadkan waan gaarsiinay insha allah barnaamijkaas si qiimo badan baa loogu faa'iidaystay ummaddana way ku baraarugtay wax badan oo moogta fasaadahu magaalooyinka ridada ka soo baxayay oo dadka aynu ku baraarugsanayn oo laga hadlayna hadda waxaa weeyaan way istaageen sida telefoonada waaweyn bacda nimanka qadaadka xeeran sarwaalka dabada dhuuban waxyaabaha bulshada moogta caqiid ahaan aan u wanaagsanayn oo ka dhex jiray ee wixii magaranaysaan ummadda lagala hadlay jazaakum allahu khayr baan leeyahay walaalahaas waajibkooda waa guteen taleefanada weyn baa mataqaanaa maaragtay oo fasaadka iyo dhibka iyo rafaadka mataqana ummadda ku hayaa yaa mataqan joojiyey waxyaabaha kamarooyinka leh ayaa la joojiyey dharka hooya igasiibka ahaabaa mataqaana yaa laga hadlay jaagaxeerkaa laga hadlay dawada dhacday baa laga hadlay bicihii baa laga hadlay xaalufinta dhibtaa laga hadlay dharka khafiifka oo gabdhaha ay qaataan baa laga hadlay waxyaabaha laga hadlay oo dhan dadku waxaad moodaa cashir ay qaataan dadka marka aad bay marinteeda u dhaqan gashay ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada xafladda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah maanta ummadda waxa la degay waa daroogo waxa la degay waa dhaqan xumo ay gaalada soo waariday waxaannu leennahay ka digtoonaado marna yaysan idinkidinin dhaqanxumada gaalada maxaa yeelay waxay rabaan sidai ayga yihiin inayna yeelaan annagana ma yeelinoo waa ka diidnay waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala muslimiinta inay ilaashadaan mabda'ooda qayimka ah ee millada toosan ee diinta islaamka inay waxa weeyaan ku toosnaadaan waxa weeyaan qof kastaba diintiisa aanu marna laga fasaadinin waxaanu rajaynaynaa awaamirtii baxday maanta wixii ka dambeeyo inaan ficil u bedelna insha allahu tacaala wixii awaamir oo soo baxay oo dhan waxaanu bedeli doonaa ficil nin kastoo maalkaaga ilaasho annaga ma rabno qof maalkiisa inaan ku xadgudubno muddadaas waa uu kugu dhammaatay wakhtigeeda dhammaaday yousan maalkaada dayacmin maalkaada ilaasho ilaahay ugu baq ilmahaada ilaasho diintooda ku dadaal cerdooda ku dadaal sharafkooda ku dadaal wanaageena aakhara iyo teena adduunya inta ay ku jirtaa insha allahu tacaala xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo muddo bil ah ka socotay wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo jazaaka allahu khayran walaalka casaam jabhad ka dhana maamul goboleedka shaadala diriirka ee isku magacaabay somalilan ayaa looga dhawaaqay gobolka awdal xilli uu sii kordhaya mucaaradada uu la kulmaya maamulkaas dabacsiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen marwaan moxamed wararka ka imaanaya gobolka owdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa sheegaya in gobolkaasi ay ka dhalatay jabhad ka dhan ah maamulka shaadolo diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ee uu majaraha u hayo murtad muuse biixi cabdi jabhaddan looga dhawaaqay gobolkani ayaa ka gadowsan xarigii dhowaan uu maamulka murtad muuse biixi kula kacay murtad maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka riddada maamulkaasi waxay jabhaddaani sheegtay inay ka soo horjeedo xadhigga muuse biixi uu u geystay maxamed abiiba islamarkaana uu isaga haysto si dulmi ahaa hogaamiyaha somalilan ayay u qabteen muddo toddobaatan iyo laba saacadood gudahood ah inuu ku soo daayo haddii kale ay soo weerari doonaanna waxaan sharciga waafaqsanayn buu ku xidhaya wuu iska haystaa talagal markuu saa ku yahay waxaan anna talagal ku nahay inaan halkuu joogo ugu tegno oo wallaahiya oo bilaahiya oo tallaahiya waxaan u qabanaynaa hadduu ku soo dayn waayo hadduu ku soo dayn waayo labiyo toddobaatan saacadood gudahood anigoo u hadlaya jabhadda gurmud ee soo celinta cadaaladda iyo burburka muuse bixi sameeyey ayaan soo celinaynaa waxaan idiin sheegayaa dumarka iyo carruurta maalin walba idinga hor xidhi maayo idinguna eegi maysaan oo daawan maysaan meesha iskaga kaca oo wax iska dhaba oo rag noqdo oo wax iska celiya annaga iyaga haddaad soo day weydo ninka xildhibaankaanu u doorannay baarlamaanka ee maxamed habiib hadduu caawa kadib dhaxo cadaaladdaas intayna dhicin haddaad soo day weydo waad arki doontaa hadalka jabhaddaani ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor somalilan xabsiga dhigtay maxamed abiib oo ka mid ahaa xildhibaanada dawaaqiidda ah ee riddada ah ee sida aadka ah u mucaarasan murtad muuse biixi waxayna sidoo kale arrinta jabhaddaani imaanaysaa xilli uu cirka isku sii shareeray khilaafka xooggan ee hareeyey gudaha gaala raacyada somalilan jazaaka allaahu khayran walaalka murwan askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle xeel degmada mahadaayo waxaa saacadihii lasoo dhaafay isku dilay laba askar oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta askari ka tirsan murtadiinta ayaa si bareer ah gudaha degmadaasi ugu dilay askari kale maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka murtadiinta siyaabooyin kala duwan isaga dileen tiro askar ah qayba ka mid ah wilaayaadka hiiraan iyo shabeelle dhexe guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiisa waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageliyey oo anigu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al-andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak